qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada tani jowhar oo ka mid ah aqoon-yahanada ah ku nool magaalada tani jowhar ayaa baaq sare u diray dhalinyarada ku nool magaalada kaasi oo ku aadan ku kalsoonaanta iyo waxbarashada gudaha iyo sidoo kale kabaaqashada guud ahaan safarada loo galo wadamada kale ee soomaalida jaarka la ah ama kuwa fogfog dhalinyarada magaalada tani jowhar oo la hadlaya radio snai ayaa tilmaamay in muddooyinkii ugu dambeeyey hoos dhac balaaran oo ku yimid safarka dhalinyaradu ay wadamada kale ay u galaan islamarkaana ay tahay taamiicnaheeda in loo baahan yahay in horumarin lagu sameeyo mashaariicda kala duwan ee dhalinyarada ku colin kara gudaha dalka si gaara magaalada tani jowhar cabdulqaadir ooyaye iyo ustaad cumar nuur oo ka mid ah mucalimiinta ku nool magaalada tani jowhar ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay ka baaqsadaan safarada dibadda ay u galayaan ee dhanka waxbarashada waxa ayna wasaaradda waxbarashada iyo tan dhalinyarada ay ugu baaqeen inay iska garabsadaan sidii loo horumarin lahaa waxbarashada gudaha ka noqoto way fududahay keliya waxaa loo dhisi karaa moraalkaas suuqa shaqada iyo goobaha waxbarashada boqolkiiba siddeetan in laisku xiro minaha ma ahan boqolkiiba toban ma ahan boqolkiiba siddeetan in laisku xiro oo la yidhaahdo kuliyad hebel ardayda tobanka sare ee ugu sareysa ardayda kuliyaddaas ka gasho any jaamacad ee waddanka gudihiisa fildhiyada ardayda deegaanay kala joogaan degmooyinay kala leeyihiin la yidhaahdo annagaa qaadanayno tobanka kale ku xigto annagaa qaadanayno tobanka kale ku xigto annagaa qaadanayno la yidhaahdo la qaybsado soo marka ardayga markuu og yahay in micnaha fildhiga markuu ka baxabo uu shaqo helaayo wax badanay ka anficaysaa ayadoo marka la dhehaynin naftirkeeda toos ha loo shaqaalaysiiye ma la dhahaayo ardayga waxaa lasii tijaabinaya kuwaa la tagay jaamacadda uu kasoo bartay ma leeyahay waxaa la sameynaya saddex bilood afar bilood oo micnaha oo training ah oo shaqadan lagu lagu tijaabinayo qofkan haddii uu kasoo bixi waayo kadib la yidhahdo marka banaankaa tahay ade si marka hadhow midka kale ee waxbarasho ordi lahaay ama bixi lahaay uu hadhowna asina nasiibkiisa u tijaabsado tayadiisa markay tahay waxaana u mahad celinaya macalimiinta juhdiga faraha badan gelinaysa iskuulaadka gaarka loo leeyahay iyo kuwa markaasi dowladda isku taxaluujinaysa in markaasi dadkooda soomaaliyeed in ay waxbaraan hadday ciyaal ahaa lahaayeen haddii dhalinyaro ahaa lahaayeen marka waan boorinaya iskuulaadkan waan boorinayaa aadaan ugu ugu hambalyeynaya aadaan ugu ammaanaya juhdiga ay bixinayaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada aqoonta waa aqoontii waxaa meesha ka dhiman keliya in dhalinyaradu ay iska saaraan depressionka iyo buufiska haaya ee dibadaha iska saaraan ay waxbarashadii ay markaasi meeshii qaybtii buufiska ay ka aadi lahaayeen waxbarashada ay soo aadaan kadibna saas ay ku horumaraan markaas waddankan ay ku horumareen ugu dambeyn adoo qiimeynayo tirada waxbarashada dhalinyaro tusaale ahaan sida loo bixi jiray waktigii hore ee dibadaha loo xiiseyn jiray iyo hadda farqi intee la-eg ayaa udhexeed isleedahay wallaahi horta aad bay u yaraatay dadka dhalinyaradii dibadaha aadaya xoogo way yaraatay waayo waxaa wax walba waxay leeyihiin natiijay leeyihiin markaasi waxaa la arkay natiijada in dibadda haddii loo safro in laba natiijo laga dheefayo markaasi kow magafaa ku qabsanayo lacag fara badan iyo dhib fara badanna waa lagu jirdilaa laba badii oo dhibka badneedaa maraysa haddii rabta doonta way qalimaysaa meesha waad ku dhiman kartaa saddex wadankii aad dhehaysay beesa badanaa ka helaysaa oo beesada dhulkeeda taala isdhehaysne waxaad ku noqonaysaa derbijiifa ku noqonaysaa ood waxaad ka shalaynaysaa maxaad waddankaagii ooga soo tagtay sidaa darteed marka waxaan is leeyahay marka number tiradii dhalinyarada ahayd ee ku hamin jirtay markaasi sanad kasta ama bil kasta in ay baxdo sanadihii ugu dambeeyey waxaa si weyn u xoogeysanaya waxbarashada gudaha ee ay ku dhiirinayaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaana arrinkaasi uu suurtagal ka dhigay in uu yaraado safarka iyo tahriibta iyo niyadjabka dhalinyarada soo wajaha kadib markii ay ka khalinjibiyaan dugsiyada sare ama xitaa jaamacadaha